alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira waayo casharkeenna qeybta fiqiga biidn اllahi subxana wa tacala waxaynu gebagabeyneynaa waxyaabaha casriga ah ee ahlucilmigu ay ka hadlaan baraadka ay ku leeyihiin soomka waxaa darsigeena maanta aynu ka bilaabayna waxaa loo yaqaana atakdiir innagu waxaynu naqaanaa suuxi suuxin kabaabiyeynna waa la idhaahdaa qofkii ama wax la ursiiyo ha lagu suuxiyo ama irbad lagu mudo ha lagu suuxiyo waxaa loo yaqaano takhdiirku waa nawcaan takhdiirun jus-iyun ama takhdiir mawdiciya baa la idhaahdaa inaan qofkii la wada suuxine la bar suuxiyo tusaalaan qaarkaa dambe ayuunbaa la suuxiyey ama gacantaasoo quraa la suuxiyey ama lug baa la suuxiyey ama qeyb xadidan oo jidhkiisa ka mida ayaa la suuxiyey si shaqo caafimaad looga qabto takhdiir juziya baa la dhahdaa kaa waa takhdiir bara qeyb ahaan qofkii la suuxiyey nooca labaad waa takhdiir lkuli waa qofkii in la wada suuxiyo qofkii maanki iyo garaadkiiba uu ka wada tago meel uu joogay wax lagu sameeyey ba aanu ogeyn takhdiirka nooca hore soomka waxba yeeli maayo waayo qofkii waxna ma cunin haddii aanu ahayn waxa lagu suuxiyey wuxuu cabbo dawo la yidhi cab haddaanu ahayn waxa lagu suuxiyey uu yahay wax la ursiiyey ama wax la lagu muday irbad qalalan atakhdiir siini baa la dhahdaa jaynuusay wax u suuxiyaan irbad qalalan baa markaa jidhka iyo diirka la kala dhexgeliyaa fi lmanaatiq alxasaasa meelaha dareenkoodu badan yahe dareemayaashu ay ku badan yihiin deetana qofku uu sooxaya marka mar haddaanu qofkii waxna cunin waxna aanu cabbin qof wada miir doorsoomayna aanu ahayn suuxdintaa markaa meel jidhkiisa ka mida lagu sameeyey waxba soomkiisa yeeli mayso taqdiirka nooca labaad wuxuu qaadanayaa qaybuubadii ama iqmaagii hore aynu soo sheegnay miir doorsoonkii hore aynu soo sheegnay waxaanaynu idhi qofku hadduu miir doorsoomo miir doorsoonka sababtiisu waxay doonaysaba ha noqoto taqdiir ha noqoto suuxin suu in la suuxiyey ama suuxdin qofku uu leeyahy ha noqoto ama jin qofka ku jira ha keeno ama xanuun kaloo haya waynagin idhi labaa loo kala qaadaya haddii maalinkii oo dhan qofku uu miir doorsoonaa soo ma jiro waayo ma noqonayo qof cuntadiisi iyo cabitaankiisi iyo shahwadiisi ilaahay daraaddi uga tegay mar haddaanu sida ahayna saaim maaha nooca labaadna wuxuu noqonayaa in maalinkii oo dhan qofku aanu suuxsanayn maalinkii qaybo ka mida ama xagga hore ha noqoto ama xagga dambe ama dhexda ama ha badnaato ama ha yaraatee qofka maankiisu uu joogo suuxdintaasi uu ka soo baxay qofkaasi markaa soomkiisu uu ansaxaya oo isaga xadiidka ilaahay subxana wa tacala ui yadacu طacaamahu sharaabhu shahwatahu min ajli uu ku dhaboobaya waxaa ka mid a masaa-isha cilaaqada ama xidhiidhka laleh soomka qofku isagoo sooman ilkihiisa shaqo caafimaad ma laga qaban karaa oo xafru lasnaan ma la qodi karaa ilkihiisa si suus looga dilo ama loo buuxiyo wa kadalika ma lagu samayn karaa khalcu sinni qofku isagoo sooman ilig ma iska saari karaa ama ma loo samayn karaa zaraacat lasnaan waxaa loo yaqaano ilka beeris ilkahan waxaan loo yaqaana alasnaan almutaxarika ilkahan dhaqdhaqaaqi dadku marna ay gashaan marna ay iska saaraan iyaga laftooda qofkii soomana hadduu iska saaro haddana afkii dib uu ugu ceshado u gashado maxay soomkiisii raad ku yeelanayaan arrinta ku saabsan qodista ilkuhu waxay sabab noqon kartaa qofkii in takhdiir lagu sameeyo oo lagu sameeyo suuxdin ama suuxin la suuxiyo mandiqada iyo meesha afkiisa ka mida ee hawsha iyo shaqada laga qabanayo waxaa kale sabab u noqonaysaa khuruuju dam inuu dhiig ka soo baxo waxaa kaloo ay sababi kartaa qofku inuu u baahdo waxaa loo yaqaana almadmadatu dawaa'iya marka iligii la qodo ama se laga saaro in la dhahdo dawadan ku luqluqo si bacteriyadii meeshaa geli lahayd dawadaasi ay ay uga disho marka arrimaha noocaasi maxay qofka soomkiisii ay raad ku yeelanayaan waxaynu leenahay soomkiisii mar haddaanu waxba liqin oo aanu dhiiggaa liqin oo aanu dawadaa liqin soomkiisii raad ku yeelan maayaan waayo taqdiirka mawdiciga ama juz-iga ah suuxinta qofka lagu sameeyo meel jidhkiisa ka mid a waynaga sheegnay inaanay soomka jebinahayn haddii dhiig baa ka soo baxaya baynu idhi qofkii marka ilkiisa laga shaqeeyo ama laga saaro ama la qodo dhiigga qofka ka soo baxaana soomkama jebiyo sida saxiixa oo xijaamadii baan jebinba toobniinkii dhiigga iligaa qofka looga shaqeeyey inuu ka soo baxo uu sababu noqonayaana waa dhiig yar dhiiggii xataa toobniinka mid lamida maaha waqad ixtajama nabiyu wahuwa saaib nabigu calayh isalaatu wasalaam isagoo soomanna waa istoobay walam yanha can ilxijaamati lisaa'imi ila min ajli dacfi qofka soomanna waxaa toobniinka loogu diiday un baqa looga baqaayo inuu daciifo taagdarro u ku keeno marka mar haddaanu taagdarro qofkii ku keenaha in soomkii ka jabisa waa istoobi karaa marka dhiigga kasoo baxayna waxba yeeli maayo dawadan qofka uu ku luqluqdayna mar haddaanu liqin waxba yeeli mayso oo alfamu fi xukmi daahir afku jawfka ka mid maaha iyo gudaha qofka jidhkiisa intan muuqata ayuu la xukum yahay walihaadaa qofkii soomana waa tan loo ogol yahay inuu luqluqdo wa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saaima inuu sandaarsado inuu luqluqdo marka mar haddaanu liqin dawada taasi waxba yeeli mayso ilkaha waxa weeyaan qofku marna uu gashanayo marna uu iska bixinayaana waa sidaasoo kale oo dee afkii bay galeen mar haddaanu liqin wixii afka gala dee soomka ma jebiyo afku jidhka inta muuqata ayuu ka mid yahay intaas ayaanu la xukum yahay waxa weyaan uu xisaabsan yahay masaaisha markaa soomka la xidhiidha waxaa ka mida waxaa loo yaqaano atalqiix asanaaci atalqiix asanaaci maxaa looga jeeda waxaa laga yaabaa laba lamaane nin iyo xaaskii inaanu ilaahay subxaana wa tacaala awlaad ku arsaaqin marka dhakhaatiirtu ay yidhaahdaan xaaladiina awoodeed ee taran ma saamaxayso si dabiiciya inaad u tarantaan marka waa in ilmo laydiin beero arrinta noocaasa fuqahaa lcasri iyo majaamicda golayaasha fiqiya ee jira maray ka hadleen waxay u qaybiyeen ilaa shan qaybood afar qaybood waa xaaraan bay dhan lama isticmaali karo hal qaybo bay ka soo reebaan marka qaybta ay ka soo reebaan waxa ay tahay in labadan qof dheecaamadoodii waxaa la ysu geeyey inay yihiin meesha markaa la ysugu geeyeyna inay tahay raximulmara ninka xaaskiisii raximkeedii ama meel waxa weeyaan ka baxsa laakiin gabadh kale raximkeed aan ahayn laakiin ma banaano in gabadh kale raximkeed la ysugu geeyo oo arrinta noocaasi zinadii bay shabahaysa in nin biyihii gabadh aan xaaskiisii ahayn raximkeeda la geliyo hada laa yajuus ama ha ugu tabarucdo say gaaladu idhaahdaan ama ama ha ka karaysabe laakiin haddii xaaraantaa la sameeyo sidaasi ay dhacdo ilmahaasi yaa dhalay haada alwaladu liman ninku uu dhalo aabbu u yihi gabadhaasina iyadaa dhashay oo isaga gabadhiisina dee waxamay dhalin iyadu lam talid shay-an laakiin maxay noqonaysaa ugu yaraan ummun min aradaaca hooyo sidii hooyadii nuugmadoo kalaa bay noqonaysaa mar haddii dheecaankeedii ilmahaasi laga beeray oo waxa weeyaan uu ku koray almuhim suurada bannaan aynu soo qaadano waa sidaasi aynu sheegnay oo cidda samaynaysaana ay tahay dhakhtar lagu kalsoonyi xaajo iyo baahiina ay keentay oo labadan qof ay yihiin laba aan u tarmi karin sidaa dabiiciga ee muctaadka ilaahay subxana wa tacaala looga bartay marka arrinta noocaasi ahi soomkii raadkeebay ku yeelanaysa soomka dhinacyada ay raad kaga yeelanaysa waxaa ka mid a waxaa loo baahanaya istikhraaju lmaniy in biyihii laga soo saaro ninka marka haddii dariiqada lagu saarayo dariiqat listimnaa ay tahay oo la odhanayo isagii iska soo deji oo iska soo saar taasi soomkii way jebinaysa haddii si kale laga soo saaro oo baydadiisa ama xiniyihiisa laga soo nuugo taasi soomkiisii jebin mayso soomkiisii waxba yeeli mayso sida saxiixa ah mar waayo wax shahwo haba yaraatee la socotaa ma jirto gabadhii iyada raad ku yeelan mayso bawaydada iyada laga soo qaaday mindaarka markaa lagu isticmaalay ama liisarka lagaga soo qaadayna طacaamna ma aha sharaabna ma aha shay muqadiyana ma aha shay muqawiyana ma aha mujarad inuu jawfkeedii iyo urku jirteedii inuu gaadhay soomka waxa weeyaan waxba yeeli mayso gabadhan waxa weeyaan raximkeeda la gelinayo biyaha tarankana arrintaas ijmaaci la xukun ma aha oo arrin soomkii jebinaysa amaba se waxa weeyaan xukmu ljimaac qaadanaysa marka laego axkaamtii uu yeelan jiray ma aha iyadoo sidaa ay tahay maadaama qadiyaddu ay tahay iska qadiyadda iska shaa'iga ah iska hawsha badan wakti dadku aanay soomanayn inay sameeyaan ayaa ahlucilmigu raxmatullaahi calayhim ay ku talinayaan masaa-isha ahlucilmigu ka hadla waxaa ka mid a shurbu dukhaan cabitaanka sigaarka sigaarka horta xukumkiisu waa maxay sigaar in la cabaa ama ha la soomanaado ama yaan la soomanaanin waa ayru jaa-is waa mid aan banaanayn qofka cabayaana o qof xaaraan cabaaya muxarab wax ilaahay ka xaaraantimeeyey limaada buu xaaraan u yahay ma aayad baa sheegtay ma xadiid nacam aayad iyo xadiid labadu way sheegeen aayad baa qur-aanka ku jirta sigaarka sheegaysa xadiid baa nebiga ka soo arooray sigaarka sheegaya aayad baa qur-aanka ku jirta qaadka sheegaysa qaadka laftiisa qur-aanka aayad baa ku jirta sigaarka sheegaysa xadiid baa nebiga ka soo arooray qaadka sheegaya haddana labada midna waktigii nebiga mu jirin siday ku dhacday waa la isweydiin karaa waxay taasi u baahantahy in la fahmo qur-aanku axkaamta siduu u sheegaa horta waxaasi waa xalaal waxaasi waa xaaraan qur-aanku siduu u sheegaa haddii taa la fahmo hadalkayga waa la fahmi karaa wuxuu u sheegaa qur-aanku laba siyaabood qaabka koowaad wuxuu ama dariiqa koowaad atansiisu cala shay wa xukmihi in shaygii la sheego laftiisii xukumkiisiina la sheego walaa taqrabu zina zinadii magaceedi baa la sheegay xukumkiina waa la raaciyo cadam lqurbaan inaan loo dhawaano xaaraanayta inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila kamrigii inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsu min camali shayaan fajtanibuu ribadii yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa dariiqada labaad ee qur-aanku ashyaada uu u sheego iyo xukumkeeda waa biwadci qaacidati caama tandariju taxtaha ashyaau kaiira waqad yakunu bacduha gayru mawjuud cinda nuzuuli ilaaya waa qur-aanku inuu sheego qaacido guud oo waxyaabo fara badan ee hoos imanayaan oo qaarkood aanay jirinba markii qur-aanku uu soo degaayey qawaaciddaasi waxaa ka mid a qaacidatu nafyi darar qur-aanku wuxuu sheegay xadiidka nebiguna wuxuu sheegay wax allaale iyo wixii dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa inuu yahay xaaraan magacu doonaya ha lahaado ilaa yowmi alqiyaama ha isdaba taxnaado aayadaasunbuu soo hoosgelaya aayaddaasunbaa sheegaysa xadiidkaasubaa sheegaya ilahay wuxu uhi yasأaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihima iثmu kabiir wamanaaficu linnaas wa imuhuma akbaru min nafcihima dadku waxay ku weydiinayaan khamriga iyo maysarka khamaarka waxaad ku tidhaahdaa fiihima imu kabiir mafsado iyo dhibaato fara badan baa labadaa ku jirta mid adduunyaiyo mid diineedba wamanaaficu linnaas dadka qaarkoodna waxtar bay ku haystaan maanta waa taledhaa qaadka dad baa ka ganacsada oo reera ka biishada khamrigana saasoo kale dad baa ka ganacsanaya oo reera ka biishanaya saasoo kale kuwa cabaya laftoodu manfaco waxa iyagu manfaco u arkaan bay ku haysteen oo markuu cabo khamriga ayuu fayaamayaa wuxuu gelayaa xaalatu tacaadum xaalad isla weynaaneed boqor buu adduunyadaba ka noqonaya isagoo isku xaaraya raaxadii u dambaysay inuu ku jiro isu haystaa adduunyada isagoo ka taliya wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa dhibkooda ayaa ka weyn e dheeftooda ayaa halkee la mariyey fajtanibuuhu baa la mariyey fajtanibuuhu ka fogaada mar haddii dhibkooda uu ka wen yahay dheeftooda ma labadooda qura aayaddu ka hadlaysa laa waa qaacido guud oo shay kasta oo dhibkiisu dheeftiisa uu ka badayay baa aayaddani ka hadlaysaa qaadkii bay ka hadlaysaa sigaarkii bay ka hadlaysaa xashiishadii bay ka hadlaysaa nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi xadiidka ibnu maajiya ay wariyeen laa darara walaa diraara lama ogola dhib oo dhan qofku naftiisa inuu dhibo lama ogola qofku ma odhan karo naftaydu anaa xoro ah waxaan doonaabaan ayaan siinayaa waxaan doonaabaan u diidaya la laa darara walaa diraar naftaadana ma dhibi kartid cid kalena ma dhibi kartid addararu manfiyun manhiyun canhu waa la diiday waana la iska nahiyey oo waa la iska reebay ashyaaduna culimadu waxay yidhahdeen markay xadiidka iyo qaacidada ay u daliishadeen xadiidka oo ah qaacidada la idhaahdo addararu yuzaal maray ka hadlayaan ashyaadu qaybay leeyihin shay nafci maxdiya waxtar unbuu leeyihi waxyeelaba male fa hada laa yakunu ilaa xalaalan kaasi xalaalunbu noqda xaaraan maba noqdaba shay fiihi nafcun wa darar wa nafcuhu akbaru min darari shay waxtar iyo waxyeelaba leh laakiin waxtarkiisaa ka badan waxyeeladiisa wa hada yakunu xalaala hadaanu daliil gaari kusoo aroorin asalku waa inu xalaal yahay shay mafsadana leh dhibna leh dheefna leh laakiin dhibkiisa uu ka badiyay dheeftiisa waa kan aayaddu ay sheegayso wa hada laa yakunu ilaa muxaram markaasina xaaraan buu noqdaa shay fiihi dararu wa nafcun wax waxtar iyo waxyeelo labadaba leh wtasaawa dararu wa nafcuhu fi nadari mujtahid waxtarkiisi iyo waxyeeladiisina way siman yihin caalimku markuu eegay eegmadiisa iyo qiyaastiisii ma kala badna wa hada muxaram lanna min qawaacid الshariica qawaacidda shareecada waxaa ka mid ah dafcu اlmafsadati muqadamu calaa jalbi اlmaslaxa xumaanta iyo dhibaato in layska fogeeyo o layska riixo ayaa dheefta iyo wanaaggiiyo waxtarka in la helo ka horeysa arrintaasina daliil bay leedahay xadiidu cadi bni xaatim ayaa u daliila fi lbukhaari wa muslim nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi idaa arsalta kalbaka almucallam wadakarta sma allahi calayh markaad dirta aygaagii tababaraa ee ugaadhsiga ku tababaraa ee amarka qaadanayay markaad diraysad ugaadha ku diraysana bisinka aad u qabato bismi llah aad tidhaahdo oo aada o timaado isagoo ugaadhii dilay cun qabashadiisa iyo dilistiisaasaa gawracu ah gawrac kale uma baana iyadoo nool haddaa u timaadana dawad gawracaysa wa idaa wajadta maca kalbika kalban aakhara falaa ta'kulhu haddii aada u timaado aygaagii aada dirtaad bisinka u qabato ugaadhii qabtay ugaadhina ay bakti tahay aygaagina ay kale ula joogo ha cunin bu uhi nabigu alay isalatu salaam waayo garan maysid ma aygaagaa dilay aygaaga aad bisinka u qabata ee qabashadiisu ay gawraca u noqonaysa ugaadha mise aygan kalaa dilay labadii arrimood waa siman yihin waxaa la mid a haddaad ugaadhii toogato ood u timaado iyada oo biyo ku dhacday oo dhimatay ha cunin bu uhi nabigu alayh isalaatu salaam waayo garan maysid ma leebkaagaa dilay mise biyaha dilay taasi maxay daliil u tahay shayga ay siman yihiin mafsadadiisa iyo maslaxadiisu wanaaggiisa iyo xumaantiisu in laga fogaanayo xaaraan uu yahay si shayga xun laysaga fogeeyo waayo inaad mafsado ka badbaaddaa macnaheedu waxa wey raasamaalkiiba xaasil ku ah maslaxa inaad heshaana waa ribxi wa xifdu ra'si اlmaali muqadamu calaa taxsiili الribxi raasamaalka in la ilaashado oo isaga gaadh laga hayo ayaa ka horeysa in macaash la helo qofka raasamaalkii waayo dee macaash maba hayaba walihaada waxaan loo yaqaano sigaarka waxaa la ysku waafaqeen cuqalaa lbashar ay isku waafaqeen oo xataa kuwa iibinaya ay kusoo qorayaan baakirka ku qoran sigaarka inuu halis caafimaad yahay malaayiin qof baana u dhinta sigaarka sanad walba waa imtixaar baii ah waa isdeldelaad qofku uu isdeldelaayo laakiin hal marun baanu jiriq isku siinahayne xadhiggii uu isku deldelayo qofka sigaarka cabaya qoortuu gashaday marba uu isku soo wado uu isku soo guraya marka u dambaysuu jiq isku siinaya markaasuu naqasu ku dhegaya u dhimanaya walihaada culamaa اlislaam majaamicda fiqiga iyo hay-aat اlfataawa fi اlcaalam اlislaami waxay dhahen sigaarku waa xaaraan waayo dhibkiisa dheeftiisa ka badan qofkiina wuu isdilaya ilahay na wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ma banaano wax markiiba nafta kaa qabanaya ad u dhimanayso inaad isticmaasho mana banaana wax ku dilaya walow fi laajil fi lmustaqbal mustaqbalkaba ha noqotee inaad isticmaashaana ma banaana sigaarkuna waa sida xagga soomka marka laga hadlaayo qofka soomana sigaar cabayaa jamaca bayna saw-atayn laba xumaanood buu kulmiyey xumaanta koowaad oo ah soomkiisii inuu buriyey iyo xumaanta labaad oo ah wax xaaraan marka horeba ahaa inuu isticmaalayo soomkiisii uu ku buriyey fuqahaa lislaam waxay isku waafaqeen anna shurba dukhaani muftir sigaarka cabistiisu inay tahay mid soomka burinaysa alxaskafi wuxuu uhi low adkhala xalqahu addukhaana aftar haddii uu dhuuntiisa geliyo qiiq qiiq sigaar ama qiiq kalaba isagaa geliyey xididgeed buu soo qaato uu shito uu nuugay ama qiiq uunsi la shiday ama fooxba afka u dhigto uu nuugay sigaar buu cabay kullu waa isku mid soomkiisu waa ka jabayaa buui shirbiini alkhatiibu shirbiini fuqahada shaaficiyadu ka mid yahay minhaajkana waa ka sharaxay waxa uu yihi wa min alcayni addukhaan lmashhuur almusama atatan fayufطiru bihi saa'imu waxay ka warramaan fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan soomka waxa buriya kullu caynin wasala ilaa jawfi اlinsaani can طariiqi manfadin maftuux cayntu waa wax kastoo la taaban karo jurmi leh walow jurmigiis iyo xajmigiisu haba yaraadabe oo qofka jawfkiisa gaadhay urku jirtiisa oo ka galay manfad maftuuxa marin furan manfad maftuuxa markay leeyihin waxay meesha ka saarayaan wixii masaamal jasad ka galay daldaloolada yeela jirka sidayna hore u sheegan oo biyuhu way gelayaan jirhka qofku markuu maydho kadalika waxaa gelaya dhaashiga iyo kiriimada iyo waxa qofku uu ismariyo kuwaas iyagu soon burin maayaan waayo manfad maftuuxa qofka kamay gelin markaa sigaarku kuwaasuu ka mid yahay buuhi sigaarku waa cayn oo qiiqaasi haddii meel lagu afuufo meeshii ha dhowtalo waxbaa ka soo go-aya walihaada dadkan sigaarka cabba maxaa laynaya waxaa laynaya qiiqaasaa sanbabkooda ku ururaaya oo isdul rasaysmaaya oo madoobaanaya oo marka dambena isu bedelaya sarataan kansar iyo xanuuno xunxun ama xidhaya dalooladii uu sanbabku ka neefsan lahaa deetana markaasu qofku saas uu ku dhimanaya marka waa qiiqani waa wax la taaban karo oo jurmi leh sa muuqatana waktigiisii uu jiray sigaarku bahuuti isna wuxuu ka mid yahay fuqahada xanaabilada waman ibtalaca dukhaana qasdan fasada soomuhu qofka qiiq liqa isagoo arrintaa u qastay oo u camdiyey soomkiisu waa buraya camdan markuu le wuxuu meesha ka saaraya qofku qiiqaanu isagu u qastiin hadduu kusoo butaaco afka uu ka galo taasi soomkiisa waxba yeeli mayso laakiin kaa uu qastiyey ayaa soomkiisa wax yeelaya marka sigaarku iyo qiiqyada kaleba qofku hadduu cab u camdiyo soomkiisu wuu jabaya qof wax cunay ama wax cabay ayuu qofkaasi la mid noqonaya masalada u dambaysa waxaytaynu ku gebagabaynaynaa alictimaad cala alxisaab alfalaki fi dukhuuli shahr ramadaan maanta waa tan dadku aad ay u wada xidhiidhaan wasaa'ilu tawaasulka waxyaabaha lagu wada xidhiidha aadka u farabatay marka berigii hore dee cid culimo oo kutubta akhriduunbaa maqli jirtay mas'aladan oo kale bisha rabadaan soo gelisteeda ma loo cuskan karaa daliil ma looga dhigan karaa xisaabta falakiga ah munajimiinta iyo kuwa cilmulfalak yaqaanaa ay sheegaan o iyaga waxa odhanaya ramadaan maalintaasay noqonaysa odhanaya xisaab bay ku wadaan xisaabtoodu saxna way noqon kartaa way waafiqi kartaa ilaahay qadarkiisii waanay khaldami kartaa mid marayn habaabto way noqon kartaa marka soomka ma loo ictimaadi karaa bisha ramadaan bilashadeeda xisaab falakiga jawaabtu waxay tahay maya waayo arrintaasi waa arrin bidcaa waktigii nebiga looma ictimaadi jirin waktigii saxaaba bal quruuntii saddexdeed nebigu yihi khayru naasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yaluunahu dadka waxa u khayr badan kuwa qarnigan jooga dabeete kuwa ku xiga dabeete kuwa ku xiga waxaasi may aqoon wax dabadood yimi weeyaan arrinkaasi waana arrin khilaafsan qur-aanka iyo sunnaha labadaba ilahay wuxu uhi yasaluunaka can ilahillah qul hiya mawaaqitu linnaasi walxaj oo cibaadaadka xajka iyo soomku iyo ay ka mid yihiin bisha halkaa ka bilata in lagu garanayo ay tahay taa in loo cuskado ayay aayadda qur-aankii tilmaantay xisaab falakiina may sheegin mar kale ilahay wuxu uhi huwa aladi jacala ashamsa walqamara nuuran huwa aladi jacala ashamsa diyaaan walqamara nuura ilaahay waa ka qoraxda ka dhigay mid leh iftiin diirimaadna leh diyaag waa kaa walqamara nuuran dayaxana ilahay wuxuu ka dhigay mid leh iftiin aan wax diirimaad aan lahayn iftiin qura ayuu leeyahy waqadarahu manaazil dayaxaa ilaahay subxaana wa tacaala meelo uu dego ayuu rabbi subxaana wa tacaala u qadaray u jaangooyey litaclamuu cadad siniina walxisaab markaa sanadadii bilihii dayaxaa soo bixitaankiisa iyo bilashadiisa in lagu garanayo ee aad aayaddanina daliil ay u tahay nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi markaad bisha aragtaan waa bishii ramadaan sooma markaad bisha aragtaanna afura waa bishii shawaal fain guma calaykum faakmilu ciddata halaaثiin bishii haddaad arki weydaanoo daruur iyo wax ay isku gudbaan jihada aad ka eegi lahaydeen rasuulku calayh salatu salaam muu odhan xisaabta falakiga u noqda rasuulku wuxuu yihi tirada dhamaystira soddon maalmood oo soddon ramadaan sooma deetana khalaas waa ciid maalinta ku xigta soddonka shacbaan dhamaystira maalinta ku xigta marka waa ramadaan haddii xisaab alfalakiga la la cuskan karo nebigu calayh isalaatu wasalaam waa sheegila bal nebigu wuxuu raaciyey wax tusinaaya inaan xisaabta falakiga ah ummaddani cibaadaadkeeda aanay ku dhisi karin inaa ummatun ummiya buu uhi nebigu annaga waxaana ummad ummiya ummigu waa qofka waxa qoran aan akriin waxna aan qori karin laa naktub walaa naxsab waxna anaguma qoro xisaabna anagu ma eegno la xisaabiyo goorta bishu bilanaysa iyo waxyaabahaas ashahru haakada wahaakada wahaakada yaana waa soddon cisho saddex jeeroo mid tobana wacaqada alibhaama fi athalitha markii saddexaad buu ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam ayuu suulka laabay macneed waxa weyaan haakada wahaakada waa labaatan soo maaha suulka laab sagaal sagaal iyo labaatan markaa bishu soddonna way noqotaa sagaal iyo labaatanna way noqotaa markaa saddex jeer oo sidaasa macneed waa soddon laba jeer oo sidaas iyo mar uu suulku suulku laabayana waa maxay waa sagaal iyo labaatan labada xaalood un bay noqotaa bishu markaa bishaa eegta buu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam waana nas cad oo tusinaya inaan waktiyaad waktiyada cibaadaadka xisaab inaan loo ictimaadi karin oon loo cuskan karin walihaada wax banaan ma aha waana nooc waxay noqon kartaa iddicaa bicilmi lgeyb inuu qofku si go-aan u yidhaahdo waxbaan xisaabiyo rabadaan arbacaday noqonaysaa ama sabteena waa ama jumcay noqonaysaa ciidduna maalnebilay noqonaysaa mana oga mana jiro qof sii og maalinta ay rabadaan noqon doonto ilaahay unbaa og waayo waxaan la garanahaynba bishu taloma soddon bay ku dhamaan doontaa mise sagaal labaatan bay ku dhamaan doontaa labadubana waa suurtoobaan saa uu sheegay nebigu alay slatu slam walihaada arrintaas waxay khilaafaysaa qowl اllahi tacaala qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun waxaad tiraa nebi maxamedow eybkii waxa maqan ma oga kuwa samada joogiyo kuwa dhulka jooga toona maalinta qiyaamu dhacayana ma oga ilaahay oo qura ayaa og wixii maqan ee weli aan dhicin waxa maqanna waxaa ka mid a bisha aan weli aan bilan iminka ramadaan baynu ku jiraa shawaal maalinta ay kow noqon doonto qof garanayaa ma jiro laa yaclamu dalika ila allah kan wax xisaabinayaana amruhu dannun wa takhmiin arrinkiisu waa male iyo mutuhin cibaadaadkana laguma dhisi karo male iyo mutuhin waxaa loo yeelay calaamado cadcad dadka kuwa akriya kuwaan wax akrin culimada caamada reer magaalka reer miyiga dhammaantood ay wada garanayaan bishii markaad aragtaan khalaas oo bilatay soom haddaad arki waydaan bisha ka horeysa soddonkeeda dhamaystira oo warcad cid walibana ay garan karto ay fahmi karto intaas baynu biidn illahi subxana wa tacala ku joojinayna wallahu aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira